degmada xudur ee gobolka bakool ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsanaa ka hortagga leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka danta yar waxaa ka qayb galay tababarka hay-adaha ka shaqeeya gargaarka deg deg ah maamulka degmada xudur iyo bulshada qaybahooda kala duwan gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo furay tababarka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarkan
borogaraamkan waa lunsashada macawanada ya ka saabsanyi lunsashada macawanada oo deegaanka diirase weji kastaabay macawano badan ayaa deegaanka koyas macawanadooyinkaas waa inka yaraa malmalaatooyinkii oonata waxyaalaha dadka nafaqada doornalasiyaw ayaa ha ku bilaawdaas ilaa korhaanwed kaararkan oo la dhiibow waxyaalahaasa lagu kahadlahay qur-aankana walka sheegay walaya ninka faylahayna aniga maanaa walayo la lunsada hadda dadkan tiroogayba dadkii oo maanaa arrintan borogaraamkan khuseeyaan badanyin hay-adaha oo barnaamijyadaas ku kooyow shaqaalajo xaafadihii kaamamkii dadkii bulshadii maanaa barnaamijyadan markasta lakula hadlaaya masahayna maamulkii dadkii barnaamijkan lakula hadlaaya yaa khuseeyay arrintan
tababarkan ayaa door ka qaadan doono in dadka ka qaybgalayaasha ah ay kaalin ka qaataan ka hortagga leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka danta yar